madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waale ayaa ka hadlay sababta keentay in la bedelo guddoomiyaasha gobolka hiiraan maamulka isbedelkiisa waxaa la yidhi shabeellada dhexe waxba lagama bedgelin maamulka hiiraan isbedelkiisu wuxuu tusaale u yahay oo calaamad u yahay cudur ku jira jidhka hiiraan waxaan rabaa inaan idii sheego annagoo la kaashanayno dhammaan inta hiiraan ay laxjecladu ka hayso wadatashi guud oo looga tashanaayo wax reer hiiraan ay ka rabaan noloshooda iyo masiirkooda haddii dowladnimada lagu koobo waxaa la yidhaha siliga siliga maarad siligaa jiraa siligaa ka soo noqday haddii dowladnimada siliga lagu soo koobo dadka bannaanka ka joogaane ay muxuu ahay bannaanka ka joogaan wax micnaaho ay samaynaysa lama ark mar rabo inaan ka hor dhaco wadatashigaas wadahadalkaas is-xogwaraysigaas isla xisaabtankaas maamulka markii loo dhiibane cudur cid ku ridda aan la garanaynaa ku dhaca cudurkaas ciddii ku ridda waa inaan isla baari goobno haddaad dowladnimo rabtaan ood kala dambayn rabtaan ood horumad rabtaan qof walboo wixii kugu jira iyo wixii aad rabto iyo wixii ay kula tahay laga soo bilaabo maalinkii hirshabeelle la aasaasay waxaan iska warsan doonnaa aasaaskii hirshabeelle waxaan iska warsan doonnaa doorka bulshada hiiraan ay ku laheed waxaan iska warsan doonnaa saamiga hadda ay ku leeyihiin waxaan iska warsan doonnaa caqabadaha hor yaalla waxaan iska warsan doonnaa ummaddaanu waxay rabto iyadoo ay hoggaaminayaan odayaasha dhaqanka oo ah masiirka iyo qundhigaha talada iyo masiirka shacabka aanan kaashanayno xildhibaanada labada gole iyo wasiirada iyo xildhibaanada ee federaalka ee labada heeraan u jeedaa heerka federaalka iyo heerka hirshabeelle annagoo kaashanayna ciidamada qalabka sida walaalaheen amisom gaar ahaan hiil walaal dhinaca kale madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa bulshada gobolka hiiraan ugu baaqay inay la shaqeeyaan maamulka cusub asigoo dhinaca kale ka dalbaday shacabka in lagu dadaalo nabadgelyada oo muhiim u ah socodsiinta howlaha maamulka gobolka hiiraan arrintaas ayadaa waa u fadhiisan doonnaa waa u tashan doonnaa biidni illaahi tacaala inta ka horraysa waxaan idin leeyahay qof walbow wixii aad rabto qaladkaaga ma jiro waxaa lagaa rabaa inaad lilaahi aad uga hadasho adoon qofna ku xumaynayn laakiin haddii qowlka iyo ficilku ayna isla jirin waa kula jiraa waa ku taageersanahay ayna la socon haddii amniga laga wada shaqayn waayo haddii isu socodka dhibaato loo geysto haddii jidgooyooyinka dadkii xalli lahaa ay ka tillaabsadaan hadda meeshaas karaamadii iyo damiirkii iyo dadnimadii ummadda halkaasuu ku baaba'ay annagu waxaan diyaar u nahay laga bilaabo aniga idila hadlaa inaan xisaabtanno oo siday waxu jiraan isu warsanno oo wixii caqabadaho noo taagana aan idiin sheegno oo waxaan idinka rabna aan idiin sheegno adinkana waxaan rajaynaynaa inaad taladiinna iyo sixiddiinna iyo niyaddiinna wanaagsan iyo garabkiinna inaad nasiib doontaan sababtoo ah annagu adinkaan idiin shaqaynaa